Farsamada gacanta, oo ka kooban dhowr nooc, waa mid ka mid ah adeegyada aasaasiga u ah bulshada waxayna hadda shaqo abuur u noqotay haween aad u tiro badan. Gabdhaha degmada ayaa intooda badan isku taxalluujiya barashada farsamooyinka gacanta, iyagoona barta farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan. Haweenka ku nool magaalada Aldooble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan wareysi la yeeshay ayaa codsaday in loo kordhiyo xarumaha lagu barto farsamooyinka gacanta.
Magacayga waa Mari Axmed Cabdi waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool magaalada Aldooble. Waxaan ku dhahay farsamada gacanta waa wax aad u wanaagsan in noola furo meelo farsamada gacanta lagu barto sida harqaamada iyo waxyaabaha kale gacanta cilaa mariska. Waxaan ku dhahay dharka oo la kariyo, tarashka la saaro, waxaas inta in la baro aad bay u wanaagsan tahay oo goobo badan noola furo aan si aan aan nolosheena aan kor ugu qaadno. Waxaan ku dhahay aan gabdhaha wax uu cilaan ku marino aan dharka tolno. Waan u baahnaan in la badiyo farsamooyinka gacanta goobaha laga helo. Waxaa fiicnaan lahayd in la badiyo goobaha maxaan ku dhahay farsamooyinka gacanta si maxaan ku dhahay dadka dhan ay way u helaan fursad ay ku shaqeystaan ama ay ku bartaan farsamooyinka gacanta.
Magacayga waxaa la dhahaa Xaliime Cabdi Kaahin. Waxaan ku noolahay dadweynaha ku nool Aldooble gaar ahaan haweenka hooyooyinka ah farsamooyinka gacanta kuwa maxaa la dhahay een hidiya dhaqanka tola een kuwa sharqaanka tola goob walba oo waxbarasho inay saarto xooga goobaha farsamada gacanta inay waxbarashadu muhiim tahay laf dhabarta dunida ay tahay in wax la barto aqoon la-aan waa iftiin la-aan farsamo gacanta haday tahay wax walba inay ka bartaan goob in loo furo ayaan ka codsanaynaa bobulationka magaalada ku nool.